bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaala duurfaylaa ka dhowaado warka duuran warsan dhugunsadayaal way badsayin kuraala gelyaane daqiiqado raahi ee xildhigeelanka dargaalintuuna satoose warka hawada hangala qodobada ka dheegi doonta dhugunsadayaal weyba ku mid ahaa weyba hoosan dhiyowka kooyay hilibka xoolo ee magaalada baydhabo xillo bilday ramadaan usahaay ku korankahy suuqa sarabka beesada sheelduban ee baydhabo yala ku dareemahay isbedela kooxa burcad ee oo dhaaci jirdil injaysin dad shacaabe oo maraay duleedka degmada janaala xildhibaano dalbadan anti doorashada waqtigii shee waa waqti sheekadhiyada ciidamo ku gadoomiya puntland oo farin andari dowladda federaalka dowladda soomaaliya ureed anfiriyow ka sameeyahayta sharca la ansixiyay waqtigii xasan sheekh maxmuuda ethoobiya oo ku jawaabtay eedeyntii amnesty international iyo weliba mudaharaadyada maraykanka oo eedan sii hoogeysadeen warar iyo siinku ka hayna
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnamo dhugunsadayaal arbaa-e u taarigdana iyo ka-ee danta sadiida bilo lixaad juun sanadka lamada kun iyo labaatankaahana soo bahayana qodobadii warka duurnamo ka dhawaada aqayaarayoogii oo fisanga weyba hoosan dhiyowka kooyay hilibka xoolo ee magaalada baydhabo xili bili ramadaan iyo korankahaw eedan weyn lagu dareemayay hilibka warbixin arrintaas ku saabsan weyba nin haye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan
waa waqtihii raabee dadkana hawada kahan iyo weliba unugeeka aan kuur galnay sida howlo shaqo ee aan shal socota kawaanka weyn ee magaalada baydhabo marka aan ka horeyta weliba hindhooga qobadaayana dad eedan tiro badan xaanas oo gadaw hilibka iyo dad kale oo yoona gaadaayaan hilibka weliba kaloo dhigaaga ha ka dhigaayana shanqar shanqartaas oo eh toorida lan isticmaalow hilibka iyo masaarta laka iibiyow lafo walibana hadda sare ankahowka kooyay hiribka geela oo hadda marahaya heerkii anka koreeye kawaanka weyn ee magaalada baydhabo walibana walkuweydiinay kukumida dadka gadaw hilibka noocyadiis shalduun oo use ninkuwarbi heerka use hadda marahaya hilibka geela iyo hilibka erinka waa ku isoo ku hadlow arintaas
warsadaa kiilihilibe boqol iyo labaatan kun yaada gadaahayna kiilihilibe lixdan kun iyo gadaahayna kuwa hilibe soddon kuna gadaahayna tumi hilibe tumi shan kuna gadaahayna geel geel geel siid cali xaaji axmeda weliba usuuna ku mid ayaa dadka muddada dheer ka gudi jiray howlagan shaqa us-ona ninku warami heerka marahaya hilibka iyo walayo dadka kula kulmaayaan kawaan wiinaha baydhabo ku dhex noola kawaanka may ka sheegayay ada miyow dhowr sano ka sheegayay walaan hisaabo qorada ma eegasday markan marmay gadaana geela gadaana marlooda gadaana tirinka gadaana magaca kuwaanleedoodana uda walun sharree bilaan malagasday haddana qiimaha haddana kii sii sheega qiimaha geela kiilis boqol labaatan kiilada hilibkiya muskiilada may kuwa yidhaahdana kukuwee kubaadi soddona kukuwee kuminkii kumishaa kukuwee markan macabilo nagata ada wala macabileen iyo wasaata aa geeli wigso dhinaca loodana kiilo siitana gadaana qaar macabileen toddobaatan meelahaasa gadaan gasday muskiiladankiinku afartan shan afartan san san dhahay dhinaga kale weliba una walkuweydiinay balaanta gadaasa hilibka yo sheegan inay hilibkayo ka tiirsiyin nololiyo waagii oonaysay oo hilibka oo soonkii hayti hilibka qiimishay kista kora jiri haddana alxamdulilah hilibka qiimada kista kora jiri xilligii hore kiilada hilibka boqol iyo afartan kuna naajibkiinaasin jiri haddii laakiin kiilada hilibka boqol haa hadda boqol iyo toban kuu shirwana noosiya haddii laakiin markii horeba kiiladii boqol iyo afartan kuna noosiya sida male hadda alxamdulilah kista kora
codkaas way baan dambooyey warbixintii cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan suuqa sarafka beesada shaaldubang ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay yaa lagu dareemahaya isbedela maxamuud cali cabdulaahi iyo qodob wareedka ninhaya toddobaadkan weliba hoosnadhiyow laku dareemahaya suuqa sarafka ee magaalada tanbaydhaba geekya booqday suugaas aanaan dhiimaya meelaha tuusu marahaya sarafka beesada ee magaalada tanbaydhabo ee runta maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shu-aab maxamed yuusuf waliba oo sugumidaya dadka ka shaqayso beesada sarafka ee magaalada baydhaba waa kuuso sharaxow noocyada beesaduusan qubudow siduusan qubudow iyo weliba
sarafka doorka iyo sarafahayna qiimauna hadda boqolkii door sarafahayna maybeya kaashkuna ka dhiibahayna laba milyan shan boqol iyo toddobaatan iyo ka dhiibahayna boqolkii door lankii niishaana lankii kaash niishaanona mayba qobadahayna laba milyan ili boqolo ka qobadahayna bir etoobiriyan saasi kadaalika walaa biryal kun doorkii birti walaa intii wanaa caafimaad dorodan badhiidi walaa yaraha jabi birtan hata kahor walaa yaraha dhiidiyan owl hortii lexdan alle ku qaaday tuab konto shanayba ka qaadahayna shan shan kuwan ku dhiidi boqolkii dollarna soddon kuwan ku dhiidi sababtoowa dolarka kasta baryaalkun walaa ayaa yaraaday kaashkaa walaa badadi marsaaskedaalika dolarka kasta wadhi riyaal sacuudigana sarfaana boolki riyaal may sarfaana labaatan shan doolar sarfaan labaatan shan in barna ka biyaan boolki britoobiyata may qoobdaane konton shan qoobdaana lixdan kun ka biyaan boolki door may qoobdaane laba milyan shan boqol toddobaatan qoobdaane laba milyan in lix boqolna ka biyaan leerada beeso ayuuna sarfa kisjaanja intiba sarfa ay qobdaan saas kadaalika hadsaasa leeyahay halka doorkana beryaalkun kastoo hadhi
kooxa burcad ee iyo weybayo dhaac iyo jirdil injeysdeena dad shacaabe oo maraayi duleedka deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose tawakal cali cumar iyo qodobkan haneen dare
cabduqaadir dheere waa wadihii gaariga xalay ay ku dhibaateeyeen koox burcad ah duleedka deegaanka janaale waxa uu warsan raadiyo u warbixiyey falkii xalay ka dhacay duleedka degmada janaale ee shabeellaha hoose gaari mani basa oo isagu kaxeeye uu ka ahaa ama darawal uu ka ahaa ayaa abaara xalay saqdhex lixdiya iyo barkii ay dhibaato u geysteen kooxoo qowlaysata oo ku sugan deegaanka janaale duleedkeeda waxa uu cod dheer ugu diray dhammaan laamaha ammaanka in arrintaasi ay wax ka qabtaan maadaama dhibaato xooggana ka soo gaadhay jirdil iyo sidoo kale hantidii ay wateenna ay ka qaateen kooxdii halkaasi ku sugnayd isagoo arrimahaasi ka hadlayey waxa uu yidhi
haye intee usoo socotee marka ininka abgoya usoo socoteen marka laga soo toga dhacaasi iyo jirdilka maxaa kale oo idin geysteen intaa ka warhaysa yaa yaa idiin soo gurmad marka wax gurmad ma hesheen haye maxaad codsanaysaan marka
si kastoo yaamuurta haataba bahan markii ugu horeysay kooxo burcad ah ay dhaca iyo jirdil u geystaan gaadiidka isaga kala goysha waddooyinka gobolkan shabeellaha hoose tawakal cali cumar raadiyo warsan gobolka shabeellaha hoose
xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya dalbadan anti doorashada waqti sheekadhida cabdinaasir axmed mayow iyo faahfaahinta warkaninhaya xildhibaan maxamed idriis geney oo ku mid ah xildhibaanada golo shacabka ayaa ku hadalay walyaabo sheenay in siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ku mid ah beele caalamka iyo muujiyeen walaaciyo ku qabaan doorashada la filaya inay kudhiyada soomaaliya xildhibaanka maybaasu sheegaya in bilo siyeedaad ee sanadku uusu qorshoyahay in la bilaabo doorashada xildhibaanada golo shacabka bilo deseembarna ee sanadkun la gebagabeeyey doorashada xildhibaanka haabahaato taasiyaan muuqna meba usadaasheen taasay ka daray in madaxda dowlada federaalk iyaan muuqna haanfadow iniyo qabadaan doorashada islamarkaasina taasiyo walaaca ka abuurtay xildhibaanada qaar iyo siyaasiyiinta mucaaradka anka dambeantay xildhibaan maxamed idriis ganey maba use sheegay inay madaxda dowlada iyo horey on ballan qaadeen doorashada waqtisha kadhiyaasa balse iyo onka muuqno ini taas iyo mugdigalli maybana madaxda dowladu onka baaqay ini si degdeg ee doorashada waqtisha onqabadaan doorashaa lagu jiray hadda oo december ay saacada noo jirto septemberna ayba noo jirto bil ay naga dhiman sagaalaad ay doorashada inay bilowata ay tahay meelna aan waxba aan ku sheegin ayaa horta welwelka ugu badan keenay marka dadka soomaaliyeed waxay ka dhursugahayeen ummadda maalintii madaxweynaha la dhaariyey hadaladiisii oo ugu horreeya waxay ahayd inuu dalkan uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah macnaheeda hadduu waayo inuu gaarsiin waayo ma ahan dhammaadka adduunyada ma aha xildhibaano ku tirsan golo shacabka ee baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ku mid ah beele caalamka iyo walaac kumuuji doorashada waqtisha kadhiyaasa walow madaxda sare ee dowladda iyo sheegeen in muddo kororsilan suubii doona cabdinaasir axmed meyow warbaahinta warsan magaalada baydhabo
ciidamo ku hubaysanaayo hubkan oo ayo jajaldubang iyo weybayo ka sugayana deegaano ku tirsan gobolka bari haabahaato qayb kumid ee puntland iyo labati gobolka galdafuur weybanayo sheegan antiyo ku dharafeen maamul goboleedka puntland muuqaalayo ciidamada hasku duubeen iyo oo hubaysanya weybayo ka sheegana antiyo ku horjeedaan ciidamada uuse tababaray imaaraadka ee badda puntland weybanayo sheegan anti lajeeyahaya gobolkaas weybanasaas oo kale sheegan anti deegaanadiyo iyo amni eyen islamarkaasna xilligan baahanaan ciidamo kale saraakiil hogaamiyaasi ciidamadan iyo weybayo sheegan anti gobolka galdafuur iyo lunku helaan al-shabaab i daacish amni shena iyo sugunye weybana iyo ka dhawaaqeen antiyo ku baheen puntland siduyo hadalkan dhakeen anka dambeyn saraakiil hogaamiyahayta ciidamadan ku dharafeen maamul goboleedka puntland iyo weybayo sheegana anti madaxda puntland iyo faragelin ka haayaan odayaal iwal gorada deegaanka ee weybanayo ka baaqana dowladda federaalka antiya taageero siida inkastoo iyo injarna walgaare oo iyo ku dalbadana tallaabadan iyo qaadan ciidamo ku tirsan dowlad goboleedka puntland weli maku hadalna madaxda maamulkaas sida madaxweynaga iyo xubno sare ee maamulkaas haabahaata wayba horeyn jaray inta ciidamo ku goosada puntland iyo ka biireen maamulka somalilan sharyoonis ka kooyeen madaxda wasaaradda ganacsiga iyo warshado jamhuuriyadda soomaaliya oo uuse shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo saas oo kale waybaayo ka sugunayana agaasimyaalka guud ee wasaaradda la taliyaalkii agaasimo waaxeedyada waybana lonkuku dooday reed anfiiryowka iyo muddooyinkii danba wasaaradda kuwadii sharciga maalgeliyowka shisheeye ee soomaaliya sharcigan oo hore lan ansixi lamada kontum ilite yee sababtay reed anfiiryowka laga sameeyaha yeeta qodobo ku mid ee sharcigaas oo waqtigana iyo munaasaba ankahayna dhiirigelinta maalgeliyowga soomaaliya saas oo kalena ee ninbaahanayna guddigii shaqadan lanhel saaray oo uniska jara khubaro sharci iyo mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda iyo meelaaska caddaayeen intii waqtigan uusa heer gebagaba ee maraha reedanfiiryowka sharcigan weybanayo carabka ka dhaweyna intii wasaaradda iyo hooga saarahayta sidii sharcigan maalgelinta shisheeya iyo ugnagada lahay koo si waa sii jiidow maalgaliyaalka caalamiga saas oo kalena iyo ku qeyb qaadayeen horumarinta ganacsiga iyo koranqaadowka dhaqaalo soomaaliya reed anfiiryowka lakuwada sharcigan iyo weyba saas oo kale ha kubaha doonay qodobo dhisi doona hay-ad qaran ee horumaryaasa maalgala maalgaladowka dalka haanas oo sheega doona shaqada hay-adda iyo awooda qaranka iyo-ona ku shaqeeyi doonaan guud ahaan dhiirigelinta shaqada maalgelidowka ee waddanka wasiirka wasaaradda ganacsigii warshado jamhuuriyadda soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan oo ka dambeyntii meelasku hadalay iyo ka dheeradi ahamiyadda usi sharciga in laye qaranka way banuusaa heeldheerayaalka sharciga iyo madaxda kaleaba usi ku-osaday hanti maalmaha dareera la dhammaystira riidan firyowka sharciga maalgaladowka hesheeya ee soomaaliya wasaaradda arrimo banaanka ethoobiya iyo sheegtay warbixinta iyo hasaarta hay-adda amnesty international antii hayti to waafaqsan xaaladda uuse dalka ka jara islamarkaadna ku dheer xaqiiqda war murtiyeed iyo hasaaren wasaaradda amuuro banaanka ethoobiya iyo weybayoonku ku jawaabeen eeda amnesty iyo ethoobiya hanjeedidi ooya ka sheegday warbixinta guud oo hayti intieta too ku turjumaasay xaaladda dalka ethoobiya ee waqtigan xaadirka uuse ka suganye walaahi ku dambeeyay markii isbeddel ku dhihi gudo ethoobiya tallaabooyinka siyaasadeed iyo amniga aya dowladda qaade warbixintan iyo ku mid eh too haldhina iyo andareerte ethoobiya weybaya sheegday xadgudubyada xuquuqda aadanaga ee warbixinta laga sheegay haddiiyo jiran sida warbixinta amnesty laka sheegay dowladda antiye ansaarahayta guddi madabannaan oo habaaraw arrinta hay-adaiyo sheegde goobo warbaahinta lakawaa goobo warbixintan laka sheegay intiyo ka xadgudubeen xuquuqul aadanaga ethoobiya iyo weybaayo la sheegay intii ethoobiya waqtwaa waqti lasii doono siyahan ogaata intiye arrintaas dhabeeta wasaaradda weyba kalooya sheegtay ciidamada ee gaashaanka biliiska federaalka iyo ciidamada kale ammaanka ee deegaanada iyo amnesty sheegtay intiyo ku dhiyan xadgudubyo xuquuqul aadanaga ee ku mid eh wada o jawaabtay ama iyo injawaabtay hay-adda amnesty iyo weybaye sheegtay intiya sii wadaasa ee baaritaanka laga sameeyo waa hadallada hakubahi amnesty meelo dhugunsidayaal warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo magaalooyinka weyn ee dalka maraykanka iyo weybayo ku jira mudaharaadyo oo maalinba maalintii ku dambeeytay iyo sii hoogeysada hayta banaanbaxyadaasa banaanbaxyadan iyo weybayo iyana toolaanku ka horjeeda dilkii linjaysida ee qof madowga wakaalada wararka ama tukumida wakaalado wararka ee kiyaala maraykanka iyo falanqeyn weybaya ka samaytay maalmo lahadhaafi wala kudhii maraykanka weybanaya ka sheegtay anti corona uuse eedanka faafi labaatiyo shan xaafadood ayuu ku dareeraan bambaxyada laanku ka horjeeda dilkii kudhii minnesota weyba jare obsol ku qaba antiyo kiisas cusub kor-ankahan iyo-ona dadka mudaharaadyada iyo eedhan buu dhaafiyeen jidadka waaniyo ee anka dhaqamahayna tallaabooyinka lakala tacaalaha ama lagu horseedahayo faafowka cudurka coronavirus waybaylaya hadda maraykanka laku diiwaan geliyaya hal dhibi siyeed milyan oo kiiska corona ee meelo dhimashadan iyo korandhaafte boqol ilii kun oo qofa guud ahaan dhugunsadayaal warkaysin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhaba surunkunyaninka iga dhugunsadayaal anti warkanka lamid dareedanku kulmaana saasi ammaan alla